مهلا أفيقوا أيها الأصحاب أصحاب عز بدا للعالمين مهاب يتحدث التاريخ عن أمجاده فيهزني عزم الأولى الغلاب
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa qaybta labaatanaad ee barnaamijka ilbaxnimadu waa islaamka oo aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waana qaybtii ugu dambaysay
كانوا على قمم الجبال معالما فانهال فوق الأمجدين تراب ونظرت بعد تأمل في وجهها فإذا المحاسن كلهن سراب
mid ka mid ah culumta maadiga ah ee uu aadanuhu u adeegsado masaalixdiisa adduunyada iyo xataa tan aakhirada waa cilmiga xisaabaadka oo ka mid ah tiirarhka nolosha marka laga hadlo culumta ay maanta dadku u yaqaanaan maadooyinka cilmiga waxaa kaalinta hore kaga jira xisaabaadka waxaana aqoontan hormuud iyo sahmiyeyaalba ka ahaa aqoonyahanadii muslimiinta sidaba ay ka marqaati kacayso taariikhda inkastoo si ahaan xisaabaadku ay ka mid yihiin culumta ay ka siman yihiin ummadaha maadaama iyaga oo dhammi wax tirsadaan haddana abwaabta ugu muhiimsan ee maanta ka mid ka ah culumta xisaabaadka waxaa dibadda soo dhigay aqoon-yahano muslimiin ahi muslimiinta ayaa meel sare ka gaaray culumta xisaabaadka waxayna ku dareen qawaacid iyo xeerar cusub oo ka yaabiyey dadkii danaynayay culumta xisaabaadka qaarkoodna waa ay qireen wanaagga aqoon-yahanada muslimiinta iyo kaalinta wacan ee ay ka qaateen sare u qaadideeda muslimiintu waxay eegeen xisaabaadkii ay wax ku tirsan jireen hunuudda waxayna ka qaateen nidaamka nambaraynta ama jiifaraynta oo markii hore muslimiintu u adeegsan jireen xuruufta abjadiyadda waxayna ka dhigeen qaabka carabiga ee hadda loo qoro xisaabaadka ee ka bilaabata waaxid hunuuddii asal ahaan ay muslimiintu ka soo qaateen qaab qoraalka tirooyinkaas ayaa lahaan jiray tirada eber goobta eber ku soo aadana waxay gelin jireen qaanad bannaan hase ahaatee ee muslimiinta ayaa soo kordhiyey qaabka loo qoro tirada eber ama sifir haddii hunuuddu ay sidoo kale isticmaali jireen oo keliya tirooyin ka mutaxan waxay muslimiintu soo kordhiyeen in tiro walba ay yeelato macno dheeraad ahi tusaale ahaan tirada shan haddii lagu daro eber waxay noqotaa konton haddii se lagu daro laba eber waxay noqotaa shan boqol waxaana nidaamkan soo kordhiyey muslimiinta jajabka oo isna ka mida noocyada ugu muhiimsan ee xisaabaadka waxaa astaan iyo calaamad u yeelay aqoon-yahanada muslimiinta ee cilmiga xisaabaadka meel sare ka gaaray waxaana laga xusi karayaa khiyaathuddiin oo hal abuuray habka jajabka boqol iyo toddobaatan sano ka hor marka uu wax ka ogaanayo ninka gaalka ah ee lagu magacaabo stephen cilmiga xisaabaadka ayaa leh ahmiyad weyn oo aan la soo koobi karin waxaana ka waramaya sheykh cabdulilaah haddaynu isdul taagno su-aasha odhanaysa ahmiyaddu xisaabtu ay leedahay maxay tahay xisaabta cilmiga xisaabta uu leeyahay waxaynu odhan karnaa kownkan aynu joogno dhammaantiiba wuxuu ku socdaa xisaab buu ku socdaa xisaab daqiiqa weliba ayuu ku socdaa aada maaragtay oo xeel dheer ayuu ku socdaa ilaah baana qur-aanka inoogu sheegay xisaabta faa'iidooyinka aynu ka helayno bal waxaa inagaga xidhan cibaadaadkii baa inagaga xidhan xisaabta ilahi wuxuu leeyahay wahuwa aladii jacala shamsa diyaa'an walqamara nuura waqadarahu manaazila litaclamuu cadada asiniina walxisaab maa khalaqa allahu dalika ila bilxaq yufasilu alaayaati liqowmin yaclamuun aayaddaas waa suuratu yuunus aayadda shanaad marka waxaa meesha ka muuqata ilaahay wuxuu ku leeyahay qoraxda ayaan waxaan siinay waxaa la yidhahdaa do diyaa baan ka dhignay yani siraas wahaajana waa tii qur-aanku ku magacaabay qoraxda qamarkana ama dayaxana nuur baan ka dhignay maxaa dayaxa markaasa weliba waxaa loo qadaray manaasila ay lisayrihi socodkiisa geedi socodkiisa ayuu manaasil maalinba meel degaa maxaa loo sameeyey sidaas ilahay soo noo sheegay litaclamuu cadada sinool xisaab saynu u ogaano u baranno tirada maaragtay sanooyinka iyo xisaabta arrintaas ilaahay maaragtay xaq ayuu maaragtay ayuu ku qadiray aayad kale waatay ahayd suuratu tooba ina ciddata shuhuuri cinda allahi itnaa cashara shahra alaaya marka waxaad ogaanaysaa cibaadaadkii baa inaga xidhan xataa oo haddaynan xisaab garanayn xataa cibaadaadkaan gudanayno iyo salawaadka aan tukanayno cadad racaadkeeda inta salaadood ee farad inugu maalintii midna maynan garanin haddii ayna xisaab la garanayn loo isticmaalin bal maynan garaneyn maxaa la yidhaahdaa sekada xoolahena aan ka bixinayno ama ansiibada sekadaas aanu bixino maynan garanayn haddayna xisaab garanayn oo haddaynan ogeyn geela inuu shan kusa ka gooyo loodu soddon neef markay noqoto adigu afartan dese inuu sekada u bixino maynan garanayn marka waxaa inagaga xidhanba cibaadaadkiiba xisaabta inagaga xidhan waxaa inagaga xidhan biltakliifkii baa inagaga xidhan oo qofku goormuu mukallaf noqonaya oo wax la weydiinaya oo xil qaadaya xisaab bay inaga xiran tahay waayo shan iyo toban sano inuu gaadho ayaa ayaa shardi ah haddayan maaragtay calaamaadkii buluuqa kale ka horumarin oo ayan kasoo horumarin sidii maarata qofka inuu biyo duuliyo iyo inuu maaragtay timaha hoose kasoo baxayn wax lamid a laakiin waxa ictibaarku waxaa weeye inuu shan iyo toban gaadho qaangaadh baan ku xukumaynaa marka tiran taana isticmaalaynaa aad bayn marka ugu xidhan tahay nolosheenna bal iska dhaafa dhaxalkii aynu dhexlaynay markuu qof dhinto ayaa ansiba ku xidhan iyo xisaabba ku xidhan yahay waxaad maqlaysaa kaas thuluth buu helaya kaas wuxuu helaya nisf kaas wuxuu helaya rubuc waa wada xisaab waxaas oo dhan xajkii baynan gudan karin haddaynan xisaabta la socon oo yowm alcarafa oo nebigu yiri sal slam alxaju carafa haddaynan soo tirin bishoo bisha maalinta sagaal inay tahay ogaan xisaab bay inaga xidhan tahay iyada lafteedu marka shuhuurtan ilaahay uu sheegay ina ciddata shuhuri cinda allahi itna cashara shahran fi kitaabi illahi yowma khalaqa asamaawaati waalarda minha arbacatun xurum taasna afartan bilood ee xurmada leh ee la weyneynayo ee la cadimayo maynan ogaanay kuwa yihiin haddaynan xisaab la socon oo bilaha inoo tirsanayn oo bisha meesha ka gelayaan sanadka aynan ogeyn taas waa arrimihii cibaadada ku xidhnaa iyo maarata xagga diinta kownkanana xisaab daqiiqa ayuu ku socdaan aan sheegnay bal maantana haddaynu nolosheenoo soo noqono oo soo degno waqtigan aan nool lahay xisaabta meesha horumarka la sheeganaya ee caalamku sheeganaya ama xagga teknolojiyada xisaabunbuu ku socdaa sawaariikhdan la gamaya xawliga dheeran ee ku soconayso xisaab bay ku socotaa ee hadafkeeda intaasoo kunoo kilomitr laga soo rido haddana hadafkeedii milimitrna aan meel uga leexanayn xisaab bay ku socotaa marka xisaabtu waxa weye noloshao dhan baa inagaga xidhan hadday tahay cibaadaadka inaga xidhan iyo nolosha nolol maalmeedkii caadigaha ayaa inaga xidhan masaafadan soconano meeshaan u socon haddayna inta jirto aan garanayn dee usahay qaadan kari mayno ma garan karno inta habeen aan usii dhexayno xisaab baa inaga xidhan in inta meylay tahay ama inta kilomitrta aan ogaano marka xisaabtu saasay ahmiyadda nolosha ugu leedahay muslimiintu waxay alifeen kutubo badan oo laga qoray culumta xisaabaadka oo ay reer galbeedku u tarjumeen luqadahooda aadna uga faa'iideen waxaana hadda jaamacadaha caalamka lagu diraaseeyaa kutubtaas iyadoo dadka looga dhigayo inay asal ahaan u alifeen aqoon-yahanada reer galbeedka cilmiga aljabraha oo ka mida culumta xisaabaadka waa cilmi muhiim ah oo ay hindiseen waxna ka qoreen muslimiinta ninkii ugu horreeyey ee cilmigan wax ka qora inuu jirana soo muujiyo waxa uu ahaa maxamed bin muusa oo loo yaqaano al-khawarzimi oo ka mid ahaa dadkii noolaa wakhtigii ay jirtay khilaafadii cabbaasiyiinta kutubta al-khawarzimi ee ay reer galbeedku ku tarjumeen luqadahooda waxaa ka mid ah aljabru waalmuqaabala rasmulmacmuur min albilaad iyo kuwo kale wakhtigii ay jirtay khilaafadii cabbaasiyiinta wuxuu ahaa wakhtiga ugu badan ee ay muslimiintu xoogga saareen culumta maadiga ah waxaana inkastoo ay lahayd dhinaca wanaagsan haddana jiray duldulalyo islaamka laga soo galay markii ay dadka qaar ku saamoobeen afafkii ummadihii hore buugaagtoodana u tarjumeen carabiyadda haddaba a-sheykh cabdulilaah ayaa ka warramaya noocii ay ahayd saameyntaasi marka casrulcabaasiyiin dhinacaa nuuraya iftiimayuu lahaa ama juqraafi ahaado ama riyaadiyaad ama caafimaad cilmo badan oo maadiya la gaadhay cilmi sharcina tadwiin baa dhacay laakiin midda xumayd dhinaca madow wuxuu ahaa khaliifatu alma'muun weyne haaruun rashiid weeyaan markuu xukuumadda hayay ayuu wuxuu ogolaaday in kutubtii reer yuunaan ama griigii hore la tarjumo oo luqa carabiya lagu tarjumo bal culumtii hayaan laga faa'iidaysto falsafadii iyo mandiqii iyo waxbuu soo geliyey in la tarjumo marka kitaabkaas kutubta iyada ah ayaa waxay la timi inay ku saamoobaan dad badan waxaan ognahay markii u horreysay islaamku wuxuu uma waaxida oo hal kitaab cilmiga waxaa laga qaadan jiray iyo caqiidadaba kitaabkii sunnaha waxaa soo baxay wakhtigan dad ku saamoobay afkaartii ama falsafadii reer greeg ama reer yunan nimankii la odhan jiray oo marka caqliga caqliga ayaa xukuma yidhi caqligay hormariyeen oo caqligii wax ku sameeyeen taqdiis ka buunbuuniyeen markaasay waxay lehdeen wuxuu caqligu qaato uunbaa saxa kitaabkiiba aayad qur-aan baa loo keenaya oo saxa loo keenaya oo maarata ishkaal ku jirin markaasay leeyihiin caqligaan u bandhigaynaa ayadu mala qabsan karta caqliga mise lama qabsan karto halkaasay wax gaadhsiiyeen nimankaasa soo baxay ahlu bicdaha soo baxay nimankaas labada sabab sababta kasaa keentay inxiraankaas inuu dhaco waxay ahaayeen kutubtaa la tarjumay ee luqada greega ku qornaa ama yunan nimankii la odhan jiray marka nimankii mutazila la odhan jiray ayaa xoog saaray oo bartay oo cilmigaas maaragtay cilmiga kalaamkana nimankii keenay weeyaan cilmigaasay asaas uga dhigeen oo waxay qaateen cilmiga fikradii gaaladay qaateen marka waa qazi fakriga soo soo galay buu noqday maxay keentay taasu in kitaabkii sunnihiiba loo noqon waayo oo la yidhaahdo caqligaa ka hormarinayna inxiraaf weyn baa dhacay somalkis waxaa kaloo soo baxay rag cilmigaas caan ku noqday oo nimanka muctasilada ka mid ah oo ka mid yahay ninka laga yaqaano abu hudayl alcallaaf iyo ibraahim nadaam labadaa nin baa ugu daraa oo diinta aada u inxiraafiyey ninkan khaliifadan maamuunka ninka leeyahayna waa ninka markaas wadada iyagoo u furay soo dhoweeyey idinkaan saxa buu yidhi markii dambena waatayba ka dhacdhacsadeen inuu qur-aanku yahay makhluuq oo isaguna markaa uu rumaystay waxaas inay run tahay culimadana uu ku cadibi jiray sida axmed ibn xambal iyo raggii lamid ahaa marka arrintaas ayay ahayd jaanibka madow kaasuu ahaa caafimaadka ayaa isna ka mid ah culumta maadiga ah ee ay ku jirto masaalixda aadanaha ee dunida islaamka ayaana dhiirageliyey in bulshooyinka muslimiintiihi raacaan nidaamka caafimaad ee aanan ka hor imaanayn shareecada islaamka markaad u fiirsato nusuusta sharciga ah ee allah iyo rasuulkiisu inoogu ballan qaadeen dhowrsanaanta iyo badqabka waxaad arkaysaa in diinta islaamka ay muhiimad gaar ah siisay caafimaadka tusaale ahaan adkaaraadka ka soo arooray rasuulka sala allahu calayhi wasalam qofkii laasimaah ee shuruudaheeda la yimaada waxa uu helayaa caafimaad allah ayaana ka xijaabaya dhibaatooyinka caafimaad darrada ahi rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu sheegay in xanuun walba oo uu allah soo dejiyey uu haddana soo raaciyey daawadiisa tanina waa arrin inagu riixaysa inaan juhdi ballaaran ku bixinno cilmiga caafimaadka muslimiintu dibadjoog kama ahan weligoodna kama noqon cilmiga caafimaadka waxaana xusid mudan maadaama uu yahay cilmi ku dhisan tijaabo ay wax ka mida ka qaateen ummadihii hore haddana inay ka hufeen wax walba oo ka hor imanaya shareecada islaamka qarnigii laba-iyo tobnaad ee miilaadiyada iyo kii lixaad ee hijriyada reer yurub caafimaad oo idil waxay ka garanayeen xirsixirka ay ka soo qaateen kiniisadaha iyo in lagu dul ooyo qubuurta dadkooda halaagsamay halka wakhtigaas ay dhaqaatiirta muslimiintu ahaayeen kuwo kaalin muhiim ah kaga jira bulshooyinka muslimiinta iyo dowladihii islaamka nidaamka su'aalo weydiinta iyo baaritaanada lagu sameeyo bukaanada ee ay hadda ka siman yihiin dhaqaatiirta muslim iyo gaalba ayaa ahaa hab ay soo kordhiyeen dhaqaatiirta muslimiinta waana labada nidaam ee uu dhakhtar walbaahi ku qaabilo bukaanada u yimaada islaamku wuxuu soo kordhiyey isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka khasawaadkii uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam hogaamin jiray ayaa waxaa qayb ka ahaa koox dhaqaatiir caafimaad ah oo ay howshoodu ahayd daweynta dadka dhaawacyada ah iyo kuwa bukaanada ah ee ay cudurradu ku dhacaan laakiin isbitalkii ugu horreeyey ee qaabaysan islamarkaana qaadan kara fahamka cisbital ama xarun caafimaad waxaa aasaasay alweliid bin cabdilmelika oo ka mid ahaa khulafadii reer bani umaya sannadkii siddeetan iyo siddeedaad ee hijiriyada wixii markaasi ka dambeeyey waxay cisbitaaladu ku faafeen magaalooyinka waaweyn ee muslimiinta waxay ka koobnaan jireen laba qaybood qayb loogu talagalay dadka ay soo ritaan xanuunada daran sida juudaamka iyo wixii la mid ahi cisbitaalada noocaasina waxay lahaayeen laba qaybood oo loogu talagalay ragga iyo dumarka qaybta kale oo iyana rag iyo dumar u nidaamsanayd ayaa ahayd isbitaallo loo cayimay qaabilaadda dadka bukaan socodka ah ee aanay adkayn xanuunadooda qofka taga qaybtanna waxaa loo qori jiray daawada ku habboon xanuunka haya kadibna gurigiisa ayuu isaga laaban jiray labadaas nooca ayayna ka kooban yihiin cisbitaallada maanta ka jira caalamka muhiimadda ay muslimiintu siiyeen culumta caafimaadka kuma koobnayn intaas oo keliya oo waxay hirgeliyeen madaaris iyo jaamacaad lagu barto caafimaadka oo suurageliyey inay kaalimaha hore ka galaan culumta caafimaadka ee xilligan ugu muhiimsan qaarkood dhogtor xanafi cabdi sheekh aadan oo ah dhakhtar soomaaliyeed ayaa soo bandhigaya culumtaas iyo dhakhaatiirtii ugu horreeyey dhakhaatiirtii muslimiinta ugu caansanaa waxaa ka mid ahaa ummaddu waxaan nahay taariikhdeeda aan aqoonin nasiib darradana haysato waxaa ka mid ahaa abubakar raazi abubakar raazi wuxuu dhashaa layihahdaa laba boqol iyo kontonkii hijirida wuxuu dhintay saddex boqol iyo toban iyo saddexdii hijiriyada magaciisa waa abubakar moxamed ibnu zakariya ibnu raazi al raazi magaalada raaza iiraan ayay ku taalaa halkaasuu ku dhashay ciraaq bakdaad ayuu u safray halkaasuu cilmiga caafimaad kaga bartay iyo daawada waa dhakhtarta ugu caansan ee raazi waa ninka dhakhaatiirta ugu caansan ee islaamka ee sameeyey cilmi baarisada ugu waaweynaa buu ka mid ahaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa dhakhaatiirta muslimiinta ugu caansanaa ibnu jazar magaciisa waxaa la yihahdaa abu jacfar axmed ibnu ibraahim ibnu khaalid alqirawani isagana wuxuu ahaa hijriga markuu ahaa saddex boqol lixdan iyo sagaalkii waa dhakhtarka ugu caansan ee cilmiga caafimaadka wuxuuna leeyahay kutubo fara badan oo markaa aarisid aada la yaabayso cilmiga ku duugan kitaabkiisa waxaa ugu caansan haddaa rabtaa inaa akhrisaan zaadulmusaafir waquutulxaadir waa kitaab caafimaadka iyo qodobadiisa iyo shuruucdiisa ka sheekaynaya oo qof walboo ama ha safro ama ha joogo ka faa'iideysan karo caafimaadkiisa jirada waxa keena daawadeeda waxaa kaloo ka mid ah dhakhtarka saddexaad oo muslimiinta ugu caansanaa cali ibnu cabbaas afar boqol buu ahaa ayaan u malaynayaa asigana wuxuu ku dhashay iiraan buu ku dhashay asalkiisa iiraan buu ka yimid muslimiinta wuxuu ahaa meesha markii luu qabsaday meesha furus islaamay aabihiis wuxuu ahaa maaragtay majuus buu ahaa laakiin asiga qof muslim oo ahaa islaamay waxaa ka mid a dhakhaatiirta muslimiinta ugu horreysay ibnu rushdi ninka la yidhaahdo magaciis waxaa la yihahdaa abu waliid maxamed ibnu axmed ibnu maxamed rushdi baa la yihahdaa waa andolusi waaye shan boqol iyo labaatankii buu dhashay shan boqol iyo sagaal shantii buu dhintay ibnu bata ayaa ka mid ah ninkan dhakhtarka ibnu bata magaciis waxaa la yihahdaa diyaa udiin abu maxamed ibnu cabdullaahi ibnu axmed al andolusi waa ibnu bata waa dhakhtarka ku takhasusay daawo dhireedka rebelkan maanta adduunyada ka shaqay oo dhan bugaagta ibnu bata ayaa laga soo qaatay kitaabkiisa la yidhaahdo kitaabu al adwiyat almufrada ayaa laga soo qaatay iyo kitaabkiisa kasii weyna almiisaanu tibi la yidhaahdo waa dhakhtarka ku caanbaxay daawo dhireedada lama soo koobi karo dhakhaatiirta muslimiinta ugu horeysa waxaa ka mid a ibnu nafiis magaciisa waxa la calaa ibnu diin ibnu cali ibnu xasan baa la yihahdaa waa dimashik buu ku dhashay waa dhakhaatiirta ugu caansan buu ka mid yahay waxaa kaloo ka mid a dhakhaatiirtaas dhakhtarka caanka ahaa ee takhasuska gaarka indhaha ku lahaa ee la yidhaahdo camaar ibnu cali almuusili waa dhakhtar indhaha ku takhasusay wuxuuna ahaa sanadku markuu ahaa afar boqol oo hijrigii ayuu joogay sidoo kale waxaa jira dhakhtar isagana aada u caan ah oo takhasuskiisa indhaha ahaa cali ibnu ciisa ibnu cali alkuxaal la yidhaahdo asigana wuxuu ahaa afar boqol iyo soddonkii hijriga waxaan ka hadlaynaa kun iyo afar boqol oo sano ka hor ayay muslimiintu ay lahaayeen cilmigan sayniska iyo caafimaadka cilmiga kimistriga waa mid ka mid ah culumta maanta muhiimka ka ah caalamka waana cilmi ku dhisan tijaabada mulaaxadaynta iyo eegmada natiijooyinka iyadoo uu si dhow ula shaqaynayo cilmiga xisaabaadka manhajka ku dhisan tijaabada ee ay aqoon-yahanada muslimiintu isticmaaleen marka laga hadlayo cilmiga kimistriga wuxuu horseedayay in la ogaado sida ay iskula falgalaan canaasirta kimistriga ee yeela dhulka waxaana markii dambe la ogaaday nidaamka uumibaxa dhalaalinta qaadidda culaysyada iyo wixii la mid ah ee sahlay cilmigan muhiimka ahi muslimiinta ayaa ah dadkii ugu horreeyey ee bannaanka soo dhigay misena ogaaday canaasirta ugu badan ee kimistriga iyo qaabka ay iskula falgalaan canaasirtana waxaa ka mid a carbon haydarojiin iyo falgallada qaar oo dhaliyey carbonet botasium iyo carbonet sodium muslimiinta ayaa sidoo kale cilmigan u adeegsaday samaynta daawooyinka caafimaad ee lagu dabiibo dadka iyo xayawaanaadka sida irbadaha faleebooyinka iyo wixii la mid ahi aqoon-yahanada muslimiinta ee cilmigan ku caanbaxay wax badan oo ka mid ahna bannaanka soo dhigay waxaa ka mid a jaabir bin xayaan oo ahaa aqoon-yahan ku wanaagsan xagga cilmiga kimistriga islamarkaana deganaa magaalada alkuufa ah se ahaate ee asalkiisa ka soo jeeda khuraasaan abubakar arraazi ayaa isna meel sare ka gaaray cilmigan isaga oo ku sii daray cilmiga caafimaadka waxaana xilligiisii uu ku guulaystay in canaasirta kimistriga ee la haystay uu u kala qaybiyo afar qaybood oo kale ah maadooyinka macdanta maadooyinka dhirta maadooyinka xayawaanaadka iyo mawaadda lagala soo dhex baxay maadooyinkaasi markay halkaa joogto sheekh mahad abuu cabdiraxmaan ah ayaa waxa uu hoosta ka xariiqayaa in islaamku uu aad u daneeyey wax walba oo horumar ah dunidana kusoo kordhiyey aqoonta noocyadeeda ilbaxnimaduna tahay islaamka khulaasadu waxay tahay ilbaxnimadu waa islaamka islaam la-aanna ma jiri karto wax ilbaxnimo ah oo waa jaahilnimateeda ugu weyn dadka muslimiintaa waxaa la gudboon inay wacyigooda kor u qaadaan ogaadaanna dagaalka dhanka maskaxda ah ee ku socda dagaalkaas oo ay gaalo ku doonayso inay ku dafirto taariikhda dadka muslimiinta ah horumaradooda iyo ilbaxnimadooda ummadda muslimka ah waxaa la gudboon inay iska baddasho siday maanta tahay allana subxaanah wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku yidhi inna allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim ilaahay ma beddelo qoom xaaladda ay ku sugan yihiin ilaa inay iyagu isbeddel la yimaadaan mooyaane isbeddelkana waa inaan ka eegnaa kana raadinaa islaamka alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waacidduu lahum ma istatactum min quwatin wa min ribaadi alkhayli turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum wa aakhariina min duunihim laa taclamuunahum allahu yaclamuhum wamaa tunfiquu min shayin fii sabiili illaahi yuwafa ilaykum wa antum laa tudlamuun alla wuxuu ina faray diyaargarow iyo dadaal intii awooddeenna ah si ay inooga argagaxaan gaalada iyo sharwadayaal oo dhan markaasoo aan xor u noqon karno horumaradeenna siduu sheegay cumar ibnu khataab radiallahu tacaala canhu ummaddan wuxuu alla ku cusayey islaamka haddii islaamka meel aan ahaynay cizi ka raadiyaan alla wuu dulaynayaa
ولتجعلي هدي الكتاب منارة واستسلمي لله ربك واخشعي هذه وصايا الله في قرآنه جاءت كما نجم بهي المطلع فخذي بها يا أمتي كي ترتقي innaga oo marayna gunta iyo gunaanadka barnaamijkan aan muddada soo wadnay ee ka hadlaya xadaaradda islaamka waxaa muhiim ah inaan si kooban u dulmarno risaalada ugu weyn ee uu xambaarsan yahay arrinta koowaad waxay tahay in ilbaxnimadu aanay jirin dhanka ay dad badan ka baadigoobayaan oo ah maadiga iyo horumarada aadanuhu ka gaaro nolosha oo keliya xadaaradda iyo ilbaxnimada waa islaamka iyo towxiidka mana ahan hadal si firaaq ah la isaga yidhi balse waa xaqiiqo cad oo muuqata ma waxaa xadaarad lagu tilmaami karayaa dhaqanka xayawaannimada ah ee dhigaya in dhagax la caabudo oo loo sujuudo xadaarad nooceese lagu qeexi karayaa midda ogol in haweenaydu caloosha ku disho ilmaheeda islaamku wuxuu yimid iyadoo dadku asnaam u sujuudayaan haweenayduna ku nin u dhaxdo kan awoodda badanna uu dilo kan ka taagta daran gabdhahana nolosha lagu aaso xumahaas oo ah kuwii ugu liitay ee ay taariikhdu aqoonsato welina maanta ka jira caalamka iyagoo yeeshay suurad ka sii xun ayuu islaamku beddelay dadkii dhaqankaasi haystay ee liitayna wuxuu ka soo saaray addoommo allaah caabudo oo og hadafka rasmiga ah ee loo abuuray farriinta kale ee uu barnaamijku siday waxay ahayd in dadku markii ay qabsadeen towxiidka ay ku tallaabsadeen horumar adduun oo muuqda sidaba uu allah horay u ballanqaaday sidaa darteed wuxuu islaamku dhiirageliyey horumarka maadiga ah ee aan ka hor imanayn shareecada islaamka haddii aan maanta doonayno inaan soo ceshanno sharafkaas waxaa siday culimmadu sheegeen inala gudboon in marka hore gebi ahaanba aan nolosheenna ka saarno haraadiga jaahiliyadda oo ka dhex muuqda meel walba oo ka mida nolosha ugu dambayntii waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala oo inoo suurageliyey diyaarinta iyo soo saarista barnaamijkan kadib waxaannu mahadiha ka gaadho leennahay culimmadii nagala qayb qaadatay iyo dhegaystayaashii dal iyo dibadba inagala socday waxaana ka cudur daaranaynaa haddii ay jiraan khaladaad aanan ku baraarugin oo inaga soo gudbay
مهلا أفيقوا أيها الأصحاب أصحاب عز بدا للعالمين مهاب يتحدث التاريخ عن أمجاده فيهزني عزم الأولى الغلاب dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta labaatanaad ee barnaamijka ilbaxnimadu waa islaamka tan iyo intaan ku kulmi doonno barnaamij noocan ah waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
هيا نعد لله نفتح صفحة فيها ابتغاء للرضا وثواب مهلا أفيقوا أيها الأصحاب أصحاب بدا للعالمين مهاب مهاب يتحدث التاريخ عن أمجاده فيغزني عزم الأولى الغلاب